bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waana wanaagsan subax wanaagsan kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaa subaxnimo qodobada ugu waawan warkeena subaxnimo ayaa waxa aad ku dhageysan doontaan saaka idiin hayna waxaa ka mid ah dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay in koox soomaaliyaha weerar ay ku qaadeen markab laga leeyahay dalalkashe oo marayay gacanka gacanbiyoodka ah magaalooyinka ku xeeraysan magaalada boosaaso ee gobolka bari aadan bare ducaale ayaa raaligelin ka bixiyay hadalkii carada abuuray ee ka dhanka ahaa waxay ugu yeedhay in dadka iyagu ay sida aadka u jeediyeen masaajidka magaalada madheer ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi laga jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ku-xogeenka ra-iisul wasaaraha weliba ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka qayb galay munaasabad ay soo qabanqaabisay shirkadda isgaarsiinta hormuud oo looga hadlayay guulaha shirkaddu ay ka gaartay ganacsiyada waddanka dibaddiisa taliska ciidanka howlgalka ah ee dadka iyagu degaanka ah ee ku sugan degaano ka tirsan qaybo ka mid a degmada rumurgood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay howlgal ay sheegeen ay ka sameeyeen qaybo ka mid a degaano hoos yimaada degmada rumurgood xadka uu la leeyahay gobolka galguduud ee soomaaliya wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay isdhexgalka dadka dibaddiisa ka yimaaday kan gudihiisa si uu sheegay inay ka qayb qaataan hanaanka nabadgelyada horumarka dalka akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalkaasi yuhuudda ayaa sheegtay in ay soo gudso dalab ku aadan sidii loo sii ambaqaadi laha warhadalkii kala dhexeeyey ururka xamaasa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaasi oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda cadaaladda ah ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada ku dhaqan gudaha dalka iyo kuwa dibadda ka yimid inay ka qayb qaataan hanaanka isdhexgalka bulshada sida nabadda iyo weliba horumarka dalka wasiirka wasaaradda ah cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda soomaaliya xasan macalin xuseen macalin ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadku inay ka qayb qaataan hanaanka dib u dhiska dalka ay nabadgelyada wasiirka ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay kadib markii dadka dalka dibaddiisa ka yimid kuwa gudaha kulan ay isugu yimaadeen loo qabtay degmada dayniile oo gobolka banaadir
dalkii dib ayuu usoo jiidanayaa dadweynihii ka barakacay shacabkii soomaaliyeed ee barakacay dib inay usoo noqonayaan runtii ilaahay waa maxad iska leh marka labaad hogaanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay oo jawigaan abuurtay oo siyaasaddaas rashiidka ah ku hogaamisay oo runtii shacabkan meesha jooga qof walba ay qirayso waan is leeyahay bulshada soomaaliyeed markii ugu horraysay oo ay hal meel wada jeedo hal ujeeddo wada leedahay ku wada faraxsan yihiin waaye xildhibaanada waxaan kaloo ku ammaanaa bulshada soomaaliyeedna yaa rabaa inaan u tilmaamo midaanay maanta qabsanaya waa mid shaqada ugu muhiimsan oo ay qabtaan xildhibaanada waxa waaye shuruucda waddankan oo ad aragteen oo sharciyadda ah ama amni ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama siyaasad ha ahaato ama cadaalad ha ahaato intaasoo dhan sharciyaynteeda inay soo marsiiyaan oy soo gudbiyaan booliisku sharciguu ku shaqeeyaa ciidanku sharciguu ku shaqeeyaa nabadda meenta meeshaan joogtaahu waxay ku timid hay-adihii dowladeed oo shaqadoodii waajibaadkoodii gudanaya
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay gudaha shirkada isgaarsiinta hormuud ee ka geysatay ay ka gaartay dhinaca ganacsiga wadanka dibadiisa kulankan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka xasan cali khayre iyo weliba sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa ay ka qaybgaleen xafladda lagu maamuusay guulaha shirkadu ay kasoo gaartay tartamo ganacsiga caalamiga ee ka qaybgashay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ay shirkadu ay uga mahad celinayaan doorka dhinaca ay ku leedahay ganacsiga tartamada caalamka iyo weliba sidoo kale baayaha ka jira dhinaca isgaarsiinta gudaha dalka ana shirkada hormuud ay ku ammaaneen gurihii ganacsiga ee tartanka ee u gashay ee kuwa caalamiga ay kasoo hoysay wadanka dibadiisa qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan xadka degmada ruunurgood iyo gobolka galguduud ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab korneyl cabdulle maxamed abuud cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada ruunurgooda ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab laga saaray degaano ka tirsan xadka laba dhinac ay wada wadaagaan cabdulle maxamuud cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
sida ay u shaqayn jireen aanu u shaqaynaynaa guurka markii hore ciidamadu wadooyinka ayay mari jireen hadda waxaan mari doonaa cuudka oon ka ugaarsan doonaa hadda waad maqlayseen mar dhow miinaa ka qaraxay laakiin abaankeyga waa sugan yahay arusta miine ay duubtay iyo waxyaaba dhagana oy meelaha wigood dhigi jireen waa iska jiraan laakiin magaalada sinagada ayaan ula wareegnay qawaarijtuna way ka carartay waxaan rabnaa dadka deegaanku inuu ku soo noqdo hadduusan qawaarij hayn magaaladooda uu ku soo noqdo si nabadgelyada ay u yimaadaan si nabadgelya ay noola shaqeeyaan xogta ay nasriyaan waxaan qawaarij raacsanayn wax qawaarij raacsanna ayaga ayay lamid noqon doonaan insha allahu galabtana waa ka dhaqaaqi doonaa beri galabna waa ka sii socon doonaa meel meeshaan ka horeysa dhammaantiin inta maqal iyo muuqaal ii jeedana waa in islaam
daliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale ay sheegeen inay sidoo kale ay tegi doonaan qeybo ka mid ah gobolada galgaduud oo ay dagaalamayaasha al-shabaab haatan ay kaga sugeen qeybo ka mid ah wasiirka gaashaandhiga ee dowladda dalka kenya aadan bare ducaale ayaa raaligelin ka bixiyay hadal sideedii bishan ka jeediyey masaajid cusub lagu furay magaalada mandheere ee gobolka bari waqooyi kenya kaasoo lagu magacdaray masaajidka albirre wasiirka ayaa maamulka masaajidka kula dardaaray in la ilaaliyo dadka in laga ilaaliyo dadka fikirka qaldan iyagoo ku faafinaya masaajidka iyo weliba qeybo ka mid a masaajidada ku yaala gobolka waqooyi bari dalka kenya culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ku nool magaalada marneera ayaa shir jaraa'id ku qabtay ee dhaleeceeyay hadalka wasiirka iyagoona iftiimiyey sida uga xun yihiin waxayna wasiirka ka dalbadeen hadalka kasoo yeeray uu raaligelin ka bixiyo gaashaandhiga aadan bare ducaale ayaa raaligelin ka bixiyay hadalkiisa isagoona muujiyey inaan ugala jeedin cid gaara uu ku weeraro hadalka balse ay ahayd in dadka uu nasteexeeyo waxaana wasiirku sidoo kale uu sheegay inuu doonayo dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee kenya ay yihiin dad ahlusunna waljamaaca wuxuuna sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay dadku inay ka qayb qaataan hanaanka masaajidada ah loogu wacyigelina dadka isagoona sheegay in fikirka qaldan laga ilaaliyo dadka gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka yuhuudda ayaa dalbatay in kulankii wadahadalkii kala dhexey ururka xamaas ee dib loo soo celiyo ra-iisul wasaaraha dalka yuhuudda ninka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo bilo wadahadalkii si laysu dhaafsado maxaabiista ururka xamaas ayaa sheegay in iyagu ay soo dhigeen islamarkaana ay soo jeediyeen shuruudo badan oo dowladda dalkaasi yuhuudda ku noqon doonaa dhunqabad islamarkaana ee caqabadu ay kala kulmi doonaan waxaana ay sheegeen haatan waxay ka bilowday ururka xamaasa in xabajoojin bili-aadanimo aysan jiri doon ay noqon doonto xabajoojinta mid guud ahaan si dhab ah looga dhabeeyo xabajoojin rasmi ah ee ka dhaqangasha gobolka waxaana sidoo kale ay soo jeedeen in guud ahaanba dadka ku dhaqan dadka ku xiran xabsiyada dalkaasi israa'iil guud ahaan ooda laga soo daayo arrinta ay noqonaysaa mid dowladda dalkaasi yuhuud aan u cuntami doono in badan guudaana warkiisa waxnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel